bandhiga ganacsiyeedka malaayga iyo weyba laka gobada doona magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan iyo oona ku qeyb gala doonaan dhammaan kalluumaysatada somalilan si lan dhiirigeeli walhasaarowka malaayga kaasoo usa korangaadow dhaqaalo waxaana ku mid eh kalluumaysatada magaalada hargeysa iyo hadho waaye bandhiga ganacsiyeedka yay sheegtay in wasaaradda iyo qobada doonta waaniya ballanqaaday in qiimo malaayiguusa hoos andhi ka doonaan raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha jamhuuriyadda somalilan iyadoo ka duulaysa waajibaadkeeda shaqo ee horumarinta kalluumaysiga iyo xeebaha dalka jamhuuriyadda somalilan waxaa maalmahan soo socda haddii ilaahay idhaahdo dalka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa lagu soo bandhigi doonaa carwadii kalluumaysiga carwadan kalluumaysiga ee lagu qaban doono gudaha dalka jamhuuriyadda somalilan ee caasimadiisa hargeysa waa markii ugu horreysay ee noociisa lagu soo bandhigo somalilan waxaana carwada kalluumaysiga lagu soo bandhigi doonaa noocyada kala duwan ee khayraadka nabadda iyo weliba noocyada kala duwan ee kalluunka dalka jamhuuriyadda somalilan ku jira xeebaheeda somalilan keedii labada kun iyo afar iyo labaatanka halkan waxaa nagu soo booqday oo hadda nala jooga wasaaradda kalluumaysiga qolo ka socota aad baan idinka mahad celinaya maatankaa iyo booqashada aadna soo booqateen hadda waxaa haddii ilaahay qadaro waxaan filayaa waxaa soo dhow waqti aan ballan ka lahayn in carwo laga dhigi doono haddii ilaahay qadaro hoolka shaqaalaha carwadaasoo haddii ilaahay qadaro aan kusoo bandhigi doono kalluunka oo aan dadkana ogeysiinayno in qiimo dhimis insha allah lagu samayn doono intii suurtagala ee qiimo dhimista samayn kara la samayn doono carwadaas ayaan dee idiin rajaynaa insha allah inay aad kasoo qayb gashaan insha allah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabb alcaalamiin halkan waxaan uga mahad celinayaa meherda waxaa la yidhahdaa bulsho waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb gallo carwadaas ay soo bandhigiso dowladdu aad baanu u soo dhaweynaynaa barnaamijkaas waxaanu hadduu allaha awoodda raalli ka noqdo ka soo qayb galaynaa carwada cusub waxaanu soo bandhigi doonaa kalluun qiimo dhimis leh oo fresha insha allahu tacaala bartaasanu kusoo bandhigi doonaa hadduu ilaha idhahdo asalaamu calaykum ismaaciil cumar xeradda magaceedu waa afka fishin center waxaanu keenaynaa carwada hadduu alla idmo dhowaan la qaban doono kalluun freesha oo qiimahaanu ku iibinayna qiimo ka jaban aanu ku iibin doono hadduu alla idmo waanaanu ka soo qayb gelaynaa wasaaradduna waa ku mahadsanta magacaygu waxa weeye aniga cabdiraxmaan yaasiin hayde meheradda aanan joogaan mulkilaha ka ahayna waa san fish intaa ka bacdi wasaaradda ayaanu qalkan ku kulannay oo maxaan dhahaye iyaduna noo qabanaysaa bandhigga carwada kalluunka haroonu marood jeexaan ka warhayo saan dumarka isku gaarsiinay dhammaanta iyo waxaanu ku tali jirnay aanu ka soo qayb gallo si fiican uga soo qayb gallo goobta iyo halka lagu qaban doonana insha allah wasaaradda inoo soo calaamadin doonta inoo sheegi doonta waxaan bulshada ku dhaqan gobolka marood jeex iyo magaalada hargeysa ugu bishaaraynaynaa in carwo ay qaban doonto wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda carwadaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa noocyadii kala duwanaa iyo khayraadka badda waxaa la samayn doonaa qiimo dhimis aad u jaba aad aad aad u weyn qiimihii suuqyada caadiga u kalluunku ka taagnaa maadaama carwo tahay aad buu uga hoosayn doonaa markaa bulshada somalilan ku dhaqan gaar ahaan gobolka maroodijeex iyo magaalada hargeysa waxaan bushaareynayna in carwada ay nagala soo qayb galaan dowladda maalmaha soo socda waad soo dhaweynaynaa wasaaraddana haddaanu nahay bahda kalluumaysiga waanu uga maxad celinaynaa in ay carwooyin noocan oo kalaa qabato waa markii ugu horreysay runtii ee carwada kalluumaysiga lagu soo bandhigo somalilan wasaaradda iyo howlwadeenadeena oo ugu horeeyo maxamuud jaac warsame iyo agaasima miicaad aad baan uga mahad celinaynaa waa mahadsantihin jazaaka allahu khayr dadkana waxaanu leenahay nagala soo qayb galaa kalluunka ka faa'iidaysta waa xoolaheenii badda qiimo jaban baad igu soo dhaweynaynaa insha allah